magaalada kismaayo oo ka mid ah magaalooyinka kala duwan ee laga soo xulaya ciyaartoyda qarankeena soomaaliya matali doono waayadii dambe waxaa ka socday diyaargarow xoogan oo ku aadan sagootinta qaar ka mid a ciyaartoydii loo soo xushay inay ka mid noqdaan ciyaartoyda toddobiyo toban sana jirada matali doona dalkeenna macalin daadir amiin oo ah macalinka hogaaminaya ciyaartoyda toddobiyo toban sana jirada xulkeenna qaranka ee soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada kismaayo waxaa uu maalmihii uu joogay uu la kulmay ciyaartooy kala duwan oo gaaraya ilaa afartan ciyaartooy kuwaas oo weliba loo diyaariyey inay ka mid noqdaan ciyaartoyda toddobiyo toban jirada iyo sidoo kale lix iyo toban jirada dalkeenna balse macalinka ayaa waxaa kulamadii kala duwanaa ee la ciyaaray uu ka faa'iidaystay ilaa lix ciyaaryahan inuu ka soo xushay kuwaas oo weliba sidoo kaleeto ay ka mid noqonayaan ciyaartoyda loo diyaarinayo gudashada waajibaadka qarankeenna ciyaaryahan samater cabdi ciise oo loo yaqaano samater yare ayaa ka ambabaxay magaalada kismaayo isagoo ku wajahan magaalada muqdisho halkaas uu ku mari doono tijaabada labaad ee diyaarinta ciyaartoyda toddobiyo toban sana jirada dalkeenna waxa uu la hadlay warbaahinta waxaana uu ka warbixiyey safarkiisa isagoo u mahad celiyay cid walba oo ka qayb qaadatay inuu magaalada muqdisho u aado waajibaadka qarankiisa isagoo gudanaya magacayga waa samater cabdi ciise waana ku faraxsana maantina xamra uduulo waxaa halkan ugu mahad celinayo xiriir kubadda cagta jubbaland oo garabooyin u siiyeen inaa maanta kismaayo ka duul oo xamaraana ku dego waxaa halkan kale ugu mahad celinaya xiriir kubadda cagta ee soomaaliya oo ka shaqeeyay maanta inaa safar soo galo aan imaado magaalada muqdisho stebkii koowaad waa soo gudbe stebkeyga labaada maraya waxaa ku maraya magaalada muqdisho waxaa rajeynaya insha allah inaa ku guuleysto oo mar walba alla garabkeyga u ahaado dhanka kale guddoomiyaha isboortska degmada kismaayo aadan iimaan dhaqane ayaa ciyaartoyda lasoo xushay u rajeeyey inay ka gudbaan tijaabada kale ay ku marayaan magaalada muqdisho si ay u matalaan dalkooda samater cabdi ciise oo nasiib u helay inuu qaranka toddobiyo toban jirada ka mid noqdo asaga iyo dhalinyaro kale oo jubbaland laga xushay steebkooda goowaad magaalada kismaayo kasoo baxeen waxaan rajeynayaa tartamada kale ay geli doonaan ay xamar ku gelayaan inay ku guuleystaan insha allahu tacaala inay matalaan xulka qaranka soomaaliyeed iyo guul soo yeeyaan kan urur ahaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in dhalinyaro fursad loo siiya qaranka macalin daadir amiin oo ah macalinka xulka qaranka soomaaliyeed inuu maamul goboleedyada tago ciyaartooy soo xusho waa arrin aad iyo aad u muhiimsan fikirkaasna asaga uu ka imaaday waxaa laleeyahay macalimi waa mahadsan tahay jiilka cusub aa fursada siisay si kastaba ha ahaatee magaalada kismaayo ayaa waxaa ka soo baxo ciyaartooy magac leh oo weliba sidoo kale dalkeenna si weyn u matelay waxaa lagu xusuusanayaa diini iyo sidoo kale xaafid oo ahaa ciyaartooydii ugu dambeeyey ay toddobiyo toban sana jira dalkeenna matelay wacdarihii ay ka dhigeen ciyaaraha afrika oo ay ka qayb galeen kuna soo guulaysteen